Dallada dhalinyarada Soonya ee maamulka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay tabobar la xiriira ka qaybgalka siyaasadda iyo hogaaminta dhalinyarada. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha dhalinyarada Soonya, dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale. Guddoomiyaha Dallada Dhalinyarada Soonya Badri Xasan Mohamed ayaa ka warbixiyay muhiimada tababarkan.
waxaan madashan bilan aynu ku baran doono labada cisho tababarka la xidhiidha youth political participationka ama youth um, political leadershipka iyo political cycle campaignka ee waalidku soo dhaweynaya waxaana jeclay labada cisho een, maadaama tihiin dad aqoon-yahana oo ka kala socdaa dee qaybo kala duwana bulshada in insha allahu idinka aan wax wanaagsan idinka baran doono maaha inaan idinka wax fariin idiin sheegno keliya waxaan jeclahay facilitatorku wuu take note wax fiican buu idin macnihii discussionka marka dhexdiina ayaan insha allah rajaynaynaa in wax badan aynu ka baran doono waxaasoo aynu bulshadeena doonaysa ama dhallinyarta laftigeeda aynu insha allah u gudbin doono hadhow tolo aynu ka soo saari doono bebaris petition bebaris dhallinyartu ay keeni karaan isbeddel dhallinyartu resourceka waddanku leeyahay een, ay ka faa'iideyn karaan een, ay niidan karaan insha allah oo aynu kala faa'iideysan doono muddada labada cishaa waxaan rajaynayaa inaad u samri doontaan waxaan rajaynayaa inaad wax badanna contribute garin doontaan waxaan sidoo kale facilitatorkana isagana ka rajaynayaa insha allahu nawdka iyo fikrada aad haysaan in insha allahu isna aanu si fiican u qayb uga noqon doono hadhow tolana aanu maxsuul wanaagsan ka rajaynan inuu kasoo baxo kulankeenan Een, haddaan tusaale yaroo kale ku noqdo wakhtigii ka- o- doorashadii hore ee labadi kun koo laaankii barkad oo kale aad baanu berigii cambainka oo kale aanu advocacy badan la samaynay Een, sidoo kale maayirka oo kale mooge berigaa laftigiisa cambainka soonyada qayb bay ka ahayd dhalinyarta maadaama aanu ku xidhannahay platform dhalinyartu ay ku midowday oo dhalinyartu ay leedahay tahay insha allahu haddii idinka qaar idin ka mid ahan kaa leeyihiin ama ay ay u qorsheynayaan inay doorashooyinkan ka mid noqdaanna dee waxa weeye discussionkan ay qayb ka noqon doonaan ay ka faa'iidi doonaan Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii dhalinyarada looga caawin lahaa isla markaana loo bari lahaa xirfadaha la xiriira hogaaminta iyo siyaasadda.